maanta waxaa dunida laga xusayaa maalinta musuqa soomaaliya waxa ay ka mid tahay dalalka ugu musuq maasuqa badan dowladda soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe sheegaysay in ay la dagaalayso musuq maasuqa waxaana loo xiray wasiir ku-xigeen iyo agaasimeyaal dowladda ka tirsan haddaba eedeyntii musuq maasuqa ee dhowaan ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda maxaa ka jira sidee ay ula dagaalamaysaa dowladda isla xisaabtanku ma gaarsiisan yahay madaxda sare xafiiska hanti dhowrkase ma ka madax bannaan yahay xukuumadda su-aalahaasi ayaa waryaheena cabdulqaadir maxamed cabdulle u weydiiyey hanti dhowrka qaranka soomaaliya maxamed maxamuud afgooye
dadaalku waa mid socda waa mid horay u bilowday annaga aad ayaan u derdergelinay haddana alxamdulilah waxaan filaynaa meel fiican inuu maraayo waataad la socoto waddanka markaan imid dhibaatooyinkan arkay waxaa ka mid ahaa wax la yidhaahda isla xisaabtan ama accountability waxaad mooddaa in dictionarygeennii laga tirtiray laakiin maanta midda jirta ayaa waxay tahay culays iyo howlkar aanu halkaas ka qabannay in maantay qof walbaba uu dareemayey in isla xisaabtan uu jiro maalinna laysaga daba imaan karo laysaga daba imaan doono haddii aad lunsatay hanti qaran ama aad ku takrifashay waad la socotaan kaysaskii aan hore u wadnay kaysas kale ayaa jira oo iyagana xeerlaalyaha dhankiisa jira oo aan rajaynayno ayagana insha allah in maxkamad lasoo taagi doono wakhtiga iyaga qaataan haddii aan leedno marka dowladdana ayagana dhankeeda ayay hawsha ka wadaa baarlamaanka sidii oo kale ayagana sida loo socotaan haddaa sidaan ka hadlan waad maqlaysay shacabka soomaaliyeed ayagana maadaama ay hadda dareensan yihiin in arrinkanu aan ka dhignay arrin forefront ah ayagana qayb libaxle ay ka ciyaaraan marka waxaad mooddaa in uu jiro isfahan wada jir ah laakiin la doonayo insha allah wakhtigan soo socda in wacyigelin badan la sameeyo in dadka la ogeysiiyo oo lala socodsiiyo hanta dhowr dhowr tilaabaad qaadeen shaqaale dowladeed qaarkoodna ka ka shaqaynaya baad lagu helay eedeymo laakiin dadku waxaa is weydiinayaan weli dowladda dhexdeeda gaar ahaan hay-adaha sare dowladdu musuqaa lagu tuhmaa lagu eedeeyaa laakiin lama hayo qof weynoo aad aad soo saarteen miiska
horta hore labo ummadda soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego annaga waxaan ku shaqaynaa waxay tahay xaqiiqda sheeko loogu sheekaystay meel shah lagu cabo ma ahan dowlad sida lagu wado run ahaantii dadaalkeenna iyo waxaan wadno wax walbaba meel ayay ka bilowdaan dadkii aan hore u dhignay hadda wasiiro ayaa ka mid ah wasiir ku-xigeenna ayaa ka mid ah agaasimayaal ayaa ka mid ah marka lama odhan karo madaxda sare ee dowladda kuma lama eegin taasi waa mid tan labaad xafiiskani wuxuu mar walba ka gudbin wasiir ku-xigeenkii arrimaha dibadda xaggee buu ku dambeeyey kayskiisii waa kays aan hore u gudbinay xeer ilaalinta dhankeeda jirta oo la sugaya in maxkamad loo qabto intii aan hadda kala socdo aniga
dhowaan baarlamaanka guddiga maaliyadda eedeyn buu soo jeediyey dowladdu way ka jawaabtay dabcan oo wasaaradda maaliyadda way ka jawaabtay laakiin waxay ahayd baa la yidhi in la yidhaahdo lacagta waatan waa la hayaa intii si kale laisku difaaci lahaa maaliyadda aadday soo jeedeen xafiiskaagu wax tuhna ma qabaan
run ahaantii xafiiskayga wax tuhna u qaba ma jiro wixii jawaab aynu ka bixin lahaynna warqaddii aan guddoonka baarlamaanka aan u qoray guddoomiyaha baarlamaanka u qoray ayaa laga akhrisan karaa oo ay ummadda soomaaliyeed ay ka arki karaan marka midda aan raba inaan u sheego ummadda soomaaliyeed waxay tahay waddankeennu waa waddan hadda dib u soo kacaya dhammaan madaxdeenna midda laga doonaya ayaa waxay tahay haddii ay yihiin xildhibaanno ama haddii ay yihiin mas-uuliyiin kaleba in qarankan aynu u turno in aynu u wada shaqayno si danta guud ay ku jirto dhibaatooyin ma jiri karaan ha way jiri karaan waa laga filayaa waddan soddon sano dowlad la'aan lahaa oo hadda dib u soo kacaya soo socda laakiin sababta aan halkan u joogna ayaa ah in la wada fadhiisto ooynu annagu xisaabtanno ooynu jawaabihii wax xaqiiqaan ummadda soomaaliyeed aan u gudbinno hanta dhowre dad badan oo falanqeeya siyaasadda iyo dadda dabcan xisaabta yaqaan waxay leeyihiin warqaddii aad qortayna u ekayd mid xukuumaddaa ku difaacaysay marka madax bannaanidaadu anoo shaki gelinayn haddane ma ahayd inaad xaqiiqda balraagisood guddigu waxay sheegayaan aad u dhisaabto marlabaa baan ku laabanaya warqaddeydii intaan qoray run ahaantii waa mid fikraddeydii aniga ka timid dad badan ayaa la maraya meeshaas inay ahayd mid ama xukuumadda dhankeeda ka timid laakiin qof walba oo wax fahmi kara oo si fiicanna nuxurka u arki kara wuu dareemayaa warqadda meeshay ka socotay iyo siday ahayd anigu sidaan kuu sheegay waxaan ku shaqaynaa annagu waa xaqiiqada waa xaqiiqada waa xaqiiqada mar walba marka marnaba ma jirayso intaan halkan joogo xafiiska aan joogo in aan dhinac ama dhinac aan raaci doono mar mar walbaba xafiiskaana waa xafiis technical ah farsamo ah oo shaqadiisu ay tahay oversight marka intaas ayaan jawaabteyda ku tahay su-aashaas marka waad ku qanacsan tahay sida lacagu ay ku baxeen wasiirka maaliyaddu uu ku dalbaday bankigu faahfaahinta u bixiyeen xafiiskaagu hanti ahaan uu ku qanacsanyay annaga intaynu ka war hayno wax dhibaato ah oo dhankaasi ka jirto ma jirto ma jiri karaan wax aan report la soo gelin oo la rabay in laga dhex arko way jiri karaan laakiin waxaa jira waddo loo maro oo lagu saxo laakiin haddii ay tahay ummadda soomaaliyeed waxbaa laga lunsaday lacagii wey meesha jirtay aniga hanti dhowr ahaan intaan ogahay ma jirto midaas
kaasina waxa uu ahaa hanti dhowrka qaranka soomaaliya maxamed maxamuud afgooye oo u warramayay waryaheena magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle